بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo siddeetanaad ee suuratu ali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda lixaad ee suuratu nnisaa allah waxau ihi subxaanah laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu agniyaa سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحكت المامي سوء أدب اليهود مع الله عز وجل ووعيد الله لهم إذا بدردي يهودي أي الله كل دقمين إيا أفحمضي كهدلين iyo goodiga iyo waciidka udhaahdooda ka dhashay ee ku dhici doona oo markay alle ku yidhaahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu aghniyaa ilaahay hadalkooda waa qoray iyo dunuubtay hore u galeenba abaalkooduna waa cadaab alxariiq in la dhadhansiiyo ay ku dhacaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen waxay aayaadku tilmaameen ana addunyaa daaru fanaa'in waibtilaa wa fadlu sabri in adduunyadu ay tahay daartii imtixaanka iyo ibtilaaga oo ay dhammaanayso oo weligeedba aanay baaqi noqonayn waxaa kaloo la tilmaamay sabirka iyo taqwadu fadliga iyo faa'iidada ay leeyihiin كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة waxaa la tilmaamay noolo kastaa inuu dhandhamin doono dhimashada dabeed aakhiro marka la ysugu tago nin walba abaalkiisa oo waafiya farta laga saari doono dadkuna ay qaybsamayaan kuwo guulaysta oo jannada gala iyo kuwo guuldarraysta oo naarta iyo cadaabka la geliyo wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi اlumuur waxaa kaloo rabbi uu ka waramay طabiicatu ahli اlkitaab nabdu اlcuhuud wa bacdu sifaatihim wa caaqibatuhum waxaa la tilmaamay dhaqanka ahlulkitaabku inuu ahaa inay ballanka buriyaan oo kitaabka alle ay dhabarkooda ka tuuraan iyo sifaadkoodii xunxumaa wax ka mida ayaa la tilmaamay iyo cidhibtooda dambe waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون allah wuxuu halkaa ku tilmaamay ballantii lagaga qaaday kitaabka inay caddeeyaan inay ka baxeen oo aanay oofin bal waxaa lagu tilmaamay inay kitaabkii ka tuureen dhabarkooda fanabaduuhu waraa'a ظuhuurihim waxaana culimmadu ku fasireen nabdiga iyo tuuristay kitaabka tuureen maaha kitaabka laftiisii intay soo qaadeen xagga dambe inay ka tuureen laakiin nabdu lkitaabi huwa nabdu lcamali bih kitaabka in la tuuray macnihiisu waxa weeyi walow haba lagu qurxiyo guryaha iyo meheradaha oo meelo fiican ha la dhigo laakiin in lagu dhaqmi waayo ayaa ka turjumaysa in la tuuray oo aan lagu toosnayn oo shacbi oo taabiciinta ka mid ihi waxa uu yidhi fanabaduuhu waraa'a duhuurihim huwa bayna aydiihim yaqra'uunahu walaakin nabaduu lcamala bih kitaabku hortooduu yaallaa waynay akhriyayaan laakiin waxay tuureen waa ku dhaqankiisii iyo tacaaliimtiisa inay ku toosnaadaan ibnu cuyaynana waxa uu lahaa adrajuuhu fi lxariiri waaddiibaaj waxallowhu bidahabi waalfida walam yuxarimuu xaraamahu walam yuxilluu xalaalah waxay dhex geliyeen xariiro oo dahab iyo dheeman iyo fida ayay ku qurxiyeen kitaabka laakiin may xaaraansan wuxuu xarimay manay xalaashan wuxuu xalaaleeyey marka kitaabka in la qurxiyo oo dabcadiba dabcadday ka qurux badan tahay maktabadaha iyo mataabicdu ay ku tartamaan wax qiimaa yeelan maysa haddaan tacaaliimtiisa lagu toosnaan oo dadku si dhaba aanay ugu dhaqmin waayo canaanta ahlu kitaabka la canaananayo waa canaan ku socotaa dadka muslimiinta ana hadday sifadaas oo kale sameeyaan oo haddii qur-aanka haba la qurxiyo ha laga barakaysto meheradaha iyo tukaamada ha la dhigto gidaarada iyo masaajidada ha lagu xardho oo ha lagu qorqoro dabacaadka midibatay ka qurux badan tahay ha la daabaco laakiin haddaan lagu dhaqmin waxa ku yaalla kitaabka waxay nagu rumoobaya fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waayo nabdigu waa camal la-aan iyo dhaqan la-aan ee maaha kitaabkii oo la tuuray kitaabka jaldigiisa iyo xaashiyihiisa in la qurxiyana waxba qiimo soo kordhin mayso wixii ku yaallayba haddii la dayaco oo amarkiisa aan la qaadan wuxuu diidayna aan laga tegin waxaa kaloo ku sugan aayaadka bacdu maaahir bacdu madaahiri alqudra alilaahiya waalwaxdaaniya muuqaalada tusinaya ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awooddiisa kaamilka ah muuqaalada tusinaya wax ka mid a oo makhluuqaadka waaweyn ee kowniga ah ka mid a oo alla waxa uu yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wاnnahaari laaayaati liuli اlalbaab abuurista cirarkiiyo dhulalka iyo isweydaarashada habeenkiiyo maalinta waxa ku sugan calaamooyin waaweyn oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudrada iyo awoodda alleh waxaanay ugu sugan tahay kuwa caqliga fayowle oo kuwa kuwaantoobaya wax ku qaadanaya ah maaha cid walba ulul albaabkana sifaadkooda waxaa lagu tiriyey aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda ila aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen cadamu liqtiraari biquwati lkufaari wa tasallutihim wa caaqibatu dalik inaan lagu kadsoomin ama aan lagu dagmin dhaqdhaqaaqa iyo gedgadoonka iyo ganacsi xoog iyo xoolaba gaala waxay rogroganayaan inaan waxba lagu dagmin oon lagu lugoyn waayo dee waxaa uga dambaysaa waa cidhib xumo iyo cadaab hanti u ah oo ay ku hoydaan aakhiro laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacu qaliilu uma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad waxaa kaloo ku sugan jazaau lmuttaqiina min almu'miniina wa ahli lkitaab kuwa mu'miniinta ah iyo kuwii ahlu kitaabkee iyaguna rumeeyey kitaabkii hore iyo kii dambaba abaalka iyo wanaagga ay leeyihiin aakhiro iyo jannooyinkay gelayaan lakin aladiina اtaqow rabahum lahm jannaat tajri min taxtiha alanhaar ilى qowlih waina min ahli اlkitaabi laman yu'minu biاllahi wma unzila ilaykum wma unzila ilayhim khashiciina lilah waxaa la tilmaamay kuwii ahlu kitaabka ahaana inay ka mid yihiin nimankii yahuudeed sida cabdillaahi ibnu salaam iyo saclaba ibnu saciid oo kale iyo nimankii nasaarada sida boqorkii najaashi oo kale labada qoloba waxaa ka mid ah laman yu'minu biاllahi wma unzila ilaykum wma unzila ilayhim khashiciina lilah oo waa kuwo kitaabkoodii hore iyo ka dambe labadaba rumeeyey laba ajarna helaya waxaa lagu khatimay suuradda alamru bالصabri wاlmusaabarati wاlmuraabaطa wa taqwى اllahi caza wajal in la sabro gaaladana lala sabirtamo oo sabirka lagaga qaalib noqdo xuduudda iyo furimaha gaalada lala wadaagana la ilaaliyo oo la adkeeyo ilaahayna laga baqo si guusha loo gaadho suuratu nisaana waa madaniya aayaadkeeduna waa boqol toddobaatan iyo lix kelimaadkeedu waa saddex kun iyo afartan iyo shan xuruufteedu waa lix iyo toban kun iyo soddon hadihi suura waxaa suuratu nnisaa loogu magacaabay waa likatrati maa warada fiiha min axkaami nnisaa axkaamta dumarka ayaa in badan oo ka mida lagu tilmaamay sidaasaa loogu magac daray suuraddaa suuratu nnisaa ee madaniga ah waxa ugu horeeya mawaadiicdeedu waxa weeyi alamru bitaqwa allah wa waxdat alasli linsaani wa raabitat raxim dadka waxaa la faray alle inay ka baqaan waxaana loo tilmaamay mastarka iyo meeshay ka soo jeedaan inuu midaysan yahay oo aan u kala duwanayn oo waxaa la yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha marka meel keliyay ka soo wada jeedaan oo fa abuuhum aadam wa ummuhum xawaa waxay isugu faanaan markaa meesha ma yaallo asalkoodu waa dhoobo oo aabbahood aadam ka soo jeeda iyaguna taasay u noqonayaan oo asal iyo hanti u ah minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa waxay markaa dhooba dhoobo ugu faantaana dow maahae waa dulmi iyo dowdarro waayo nina dahab iyo dheeman kama soo jeedo ee waxaa laga soo wada jeedaa min abina aadam wa ummina xawaa wax lays dheer yahay markaa ma jiro ilaa bitaqwa allah ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa markaa suuradda lagu tilmaamay raabitat raxim xidhiidhka qaraabada iyo in la gooyo diidista laynoo diiday waataquu llaha aladii tasa'aluuna bihi waalarxaam ay waataquu qaطca alarxaam oo goynta qaraabada ka dhowrsadoo ha ku dhicina iska jira oo ka baqa ayaa layna yidhi waxaa kaloo aayaadka ku sugan axkaamu lyataama wa tacadudu zawjaati wa xukmu lmuhuuri wa xukmu lxajri cala asufahaa axkaamta agoomaha wax ka mid ah iyo tacadudu zawjaad haweenka in la badiyo oo afar la gaadhsiin karo iyo meherka xukumka uu leeyahay meherkii haweenka lagu mehersanayey ee lagu banaysanayey iyo dadka sufahada ah ee caqligoodu aanu ku fillayn amaba waalan ama sabigaa ilmaha yar ee carruurta ah dee inaan tasarufka iyo talada xoolaha loo sii dayn ee loo hayo intuu ka taabagelayo ee isagu xoolihiisa uu uga tashanaayo wa aatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu alkhabiisa biاlayibi walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kana xuuban kabiira wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu marka waxaa la tilmaamay agoontii hadday qaan gaadhaan oo rushdi iyo hanoon iyo toosnaanna laga arko dee xoolahooda in gacanta laga geliyo iyagu ha u tashadaane waxaa loo diiday awliyaau lumuur iyo kuwa agoonta u talinaya amarkooda haya inaanay xoolahooda xun ku bedelan xoolaha wanaagsan ee agoonta oo xeradii intay galaan neefka xunay iyagu leeyihiin intay ku bedelaan koodii wanaagsanaa inaanay la soo bixin xoolaha kalena waa la mid waynu ku yacni tusaalun baynu usoo qaadanay nimcooleyda waxaa loo diiday xoolahoodii inaan la cunin iyadoo xoolaha kale lagu dhex darayo waayo waa dembi weyn ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi haddaad ka baqataan agoonta guurkooda inaydaan u cadaalad falin fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wa hulaasa wa rubaac dee iyaga iska daayo haweenka kale wixii idinka habboonaada dee laba laba iyo saddex saddex iyo afar afarba afar baa ugu badane intaa ka gaah intaad ka gaadhi kartaanba ka guursadee awooddiinu ay tahay waxaa alla uu yidhi fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan haddaa ka baqataan inaydaan haweenka u cadaalad fali karayn mid keliya guursada aw iqtasiruu calaa maa malakat aymaanukum oo wuxuu jalaalaynku soo qadarayaa ay fankixuu waaxidatan aw iqtasiruu calaa maa malakat aymaanukum midh uun guursada haddaydaan u cadaalad fali karayn ama ku gaabsada uun midigtiinnu waxay hanatay oo addoontiinna ah daalika adnaa anlaa tacuulu taasaa ugu dhowaansha badan inaydaan leexan oo jawr iyo dulmi aydaan ku dhicin halkan aayaddani waxay xasuusisay tafsiirkii horeynu dhammaynay habeenkan halkaa marayay fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan waxaan isyaro dul taagay tacadudka iyo haweenka in la badiyo ilaa afaroo la gaadho arrinkaasaan waxoogaa isdul taagay sababtuna waxay ahayd dee arrinka guurku waa arrin bulsho oo mujtamaca xidhiidh la leh oo muhiim ay tahay in dadku ay aada iyo aada uga taxadaraan waxaan markaa habeenkaa hore tilmaamay caawana aan ku celinayaa ruuxu haddii uu awoodi karo inuu haweenka u cadaalad falo oo uu dhiqi karo hal haween a wax ka badan dee waa sunna way fiican tahay laakiin haddaanu u cadaalad fali karayn ama aanu awoodi karin hal haween wax ka badan inuu u qaybsamo uu isgaranayo waayo bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux walba naftiisa isagaa u xogogaal oo u aqoon badan dee waa inuu mid ku gaabsado oo fawaaxidatan taa waa inuu ku gaabsado habeenkaa waxaan mihaal usoo qaatay qaacidadii sarfiga ahaydee waxa weeyaan sarfiga markaanu dhiganayna aanu xafidna ee ahayd fadxa fadxa uga guur faa-iida kuma xasisho macnaheeduna wuxuu ahaa iminka waxaa farabadatay ruuxu isagoo reer leh oo laga yaabo toban caruura iyo wax ka badan ama ku dhow inuu leeyahay ayuu dee minyaraysanayaa mabay xumaateen dee minyaradiiyo minweynadaba hadduu xaqooda wada siinaye waxaa laga yaabaa un tii weyneydna inay khadka ka baxdo tii yaraydna uu kuiyadun ku gaabsado oo reer dhani halkaa ku baaba-u waxa weeyaan reer dhani uu khadkii ka baxo marka arrinka noocaasa dee tacadud ma aha waa idkhaal iyo ikhraaj midna waad bixisuun waa reerkii weynaaye ubadkiiyo awlaadda badan lahaa midna waad soo gelisuun marka maa tacadudina waad infiraado markii horena midun baad ku gaar ahayd iminkana tayarun baad ku gaabsatay arrinka guurkuna ma aha shahwatulfarji iyo ruuxu inuu haweenka ku tamatuco uun maqsadku intaa waa ka wenyi muhiimku waxa weeye dee in xuquuqdii la dhowro oo reerkii la ilaaliyo oo ubadkii la ilaaliyo oo waxa weeyaan dee cadaaladda la ilaaliyo oo lagu toosnaado laakiin dee ruuxu hadduu kolba halkii cusub uun cosabsanayo oo is odhanaya halkana maantana cusub ee halkii hore isaga dhaqaaq dee kaasi guur ma aha tacadudna ma aha markii hore tacadudka aada baan dadka ugu dhiirigelin jiray iminka laakiin waxaan filayaa intaan kadigaaba ka badan sababtuna wax kale ma aha horta dee waajib kuguma aha afar dumari waa sunno fiican waanaynu jecel lahay afar iyo saddex iyo lababa laakiin war ninkii awoodi kara ee hadday furaashka tahay hadday daryeelka tahay hadday dhinac walba tahay qaybsami kara waa arrin wanaagsan kii aan qaybsami karayno dee reerkaagaa hore isaga ekow horaa loo yidhi reer hore reer dambe reer hore ma gaadhee marka xaqiiqadu waxay tahay dee dadka yagan meherada iyo waxyaabaha inta faraha badan le ku badan ama dee loo soo cabanayo wax badan oo cabashooyin bulshada ayaan hoosu ognahay marka iminka waxaa farabato xaqiiqo ah waxa weeyaan guurkii waa la farabadinayaa laakiin dumarkii lama daryeelayo oo ninkii waxaa laga yaabaa tii horeba isagoon daryeelin oo ay cadanayso dhinac walba ayaa laga yaabaa meel kale inuu dhaqaaqo dee markaa dembi mooyaane waxba kale maad soo kororhsan markaa haweenka waa in ilaahay lagaga baqo oo taa hore marka aad qanciseed ku fillaato furaash ahaan iyo arrimaha kaleba iyo daryeelkeeda kaleba dee cid kale haddaad ku soo daraysaa fiima axsan ood iyadana ka soo bixi karto laakiin haddaad maalinba meelun fadhiisanayso halkaaga hore iska fadhi waxba dadka hala goyni waayo haween fara badan ayaa cabashadoodu nafta ay noo keento had iyo jeer odhanaya culimay maad la hadashaan raggii sidaasaan masaladaa ugu celceliyaa marka waxaan leeyahay war ragga waxa weeyaan tacadud unay kaga dhegtay iyagoon awoodi karayno reerkaaga hore iska hayso haddaad laakiin awoodi kartood is og tahay dee waa fiima axsan marka jazaakum allahu khayran aada iyo aad baan arrintaa ugu celcelinayaa mana aha inaynu tacadudka diidanno laakiin waxaynu diidanaa waxaan waaqaca iminka kusoo batay ee ruuxu dee kolba inuu dhinac uunu dhaqaaqo reerkii horena aanu daniyo muraatoona ka gelin taasaynu diidanaa waxa kale oo waxa weeyaan axkaamta aayaadkan ka mid ah in qofka safiiha ah een arrinta xoolihiisa u tashan karin dee inaan talada loo sii dayna loo hayo waana baab dhan oo fiqiga ka mid a alxajru cala asafiih baabu lxajri marka xajrigu waxa weeye ruuxii ama sabi ahaa ilmo caruura inaan talada gacanta loo gelinay intuu taabogelayo uu qaangaadh iyo rushdi ka gaadhayo dee xoolihii in loo hayo agoontii sidaasoo kale in loo hayoo loo maamulo ilaa cinda albuluuqi warushdi ilaa ay ka qaangaadhayaan kana hagaagayaan oo arrinkooda kuwa maamulan kara ay ka noqonayaan waxaa la mid ah qofkii ama waallaa ama dee waxa weeyaan caqligiisu aanu ku filayn ee caqligiisu fududaa marka dadka noocaasa ama haba waalaadaan ama maangaab caqligoodu aanu taam ahayn ha noqdaan ama sabi caruura oon weli taabogelin ha noqdaan in xoolaha gacanta laga geliyaa waa mamnuuc intay ka taabogelayaan ee awood ka helayaan waxaa loo shardiyaa awo yacni agoonta in xoolahooda loo dhiibo albuluuq warushdu buluuqu waaga qaangaadh laakiin kuma fille eh waa in rushdina lagu arko oo rushdigu waxa weeye ruuxu inuu diin ahaan iyo adduunye ahaanba u hagaago waxaa looga jeedaa horta adduunye ahaan waa inuu saalixu yahayo xoolaha loo dhiibo waa inuu lexe jeclaynayo oo waxa weeyaan xoolihiisa maamulan karo oo aanu meel kaga wada dhaqaaqayn marka adduunye ahaan waa inuu saalix u yahay iyo xoolihii diin ahaan waa inuu saalix u yahayo caqligiisu taamba ha noqdo laakiin xayraan soomahoydo sikhraan oo xoolaha habeen ku baabi'inaya hadduu yahay dee waxa weeyaan gacanta loo gelin maayo marka rushdi diin ahaan iyo dunye ahaanba waa in hagaag loogu arko oo macnaha qof hagaagsan oo hantidiisa dhaqan kara waa inuu noqdo markaasaa gacanta loo gelin karaa haweenka meherkoodiina waxaa la yidhi siiya waa waajiba waaatu nisaaa saduqaatihina nixla waxaana la yidhi hadday wax ka mida idiin haneeyaan cuna isagoo hunguri mar leh oo aan wax dhibaato lahayn haddii kale iyadaa xaqu leh oo cid kale far kama saari karto allah waxau uhi laqad samica allah lawallaahi qad samica allaahu ilaahay waa maqlay waa maqal khaasa oo samaacu tahdiidin wa waciid oo samaacii masmuucaadkee guud ahaan wax kastoo lagu hadla alla uu maqlaye looma jeedo ee waa maqal gaaroo hanjabaad iyo goodi xambaarsan oo ilaahay kuwan hadalkooda waa maqlay abaalkoodaanu marinayaa weeyi sida waxa weeyaan waxa weeyaan samaacii kale ee samaacu alqabuul waalijaaba rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim iyo samica allahu liman xamidahu waa samaaca qabuulin wa ijaaba waana samaac gaar ah kanna waa samaacu tahdiidin wa waciid oo waa maqal gaara oo goodi iyo hanjabaada oo kuwaa in la ciqaabayo oo cadaab alle ay halis u yihiin ayaa la tilmaamayaa allah waxa u ihi laqad samica walle dhab ahaan buu u maqlay allahu alle qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha alle faqiirun waa caydh wanaxnu anakuna aghniyaa hodan baanu nahay sanaktubu aghniyaa waa waqfi laazima sanaktubu waa jumlo cusub oo istinaafiyo oo la bilaabanayo waayo haddii la xidhiidhin lahaa waxaa la moodi lahaa maquululqowlka waxay yidhaahdeen wuxuu ku eg yahay in allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa waa maquululqowl waxay yidhaahdeen haddii la xidhiidhin lahaa waxaa la moodi lahaa sanaktubuna waxay yidhaahdeen inay tahay mana aha markaasaynu horeba u tilmaanay wuquufta iyo ibtidaaga qur-aanku macaanida kelimaadkay la socdaan markaa si aan taa loo moodin akhniyaa waa waqfi laazima sanaktubuna waa jumlo horloo la bilaabanayo alla waxa uhi sanaktubu waanu qoraynaa maa qaaluu ay qowlahum hadalkooda ay ku hadleen oo maadu in masteriyo laga dhigo qaalada qaaluudana master laga keeno si masterka masterka loogu cadfo ayaa wanaagsan oo la idhaa sanaktubu maa qaaluu ay qowlahum wa qatlahum laba master oo isku cadfan ay u noqdaan mawsuulna waa laga dhigi karaayo ma ladii qaaluuhu kay yidhaahdeen waanu qori laakiin masteriyada kuwad sanaktubu waanu qori baa alla wuhi maa qaaluu ay qowlahum hadalkooda ay ku hadleen iyo wa qatlahum dilkooda ay dileen alambiyaaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaqdarre ay ku dileen nebi kastoo la dilaana xaqdarre uunbaa lagu dilay oo ku xaq lagu dilaa ma jiro laakiin waa sifatun kaashifa oo waxaa lasii kashfinayaa uun xaqdarrada iyo dulmiga ay ku dileen wanaquulu waxaananu ku odhanaynaa ba alla wuhi duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq kii wax gubayey cadaabkiisa dhandhamiya oo alxariiq jamalku waxa uu ku awilayaa bimacna almuxriq oo ka waxgubo ah marka kii wax gubayey cadaabkiisa dhandhamiya ayaanu ku odhanaynaa daalika cadaabkaasina haabitun wuxuu ugu sugnaado ugu dhacayaa bimaa bisababi maa shay sababkii kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiinu daalika ay daalika alcadaabu almuxriq cadaabkaa wax gubayaa haabitun wuxuu idinku sugnaaday bimaa qadamad bisababi maa qadamad waxay hormarsatay sababkiisa aydiikum gacmihiinu ay hormarsadeen iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laysa aanu ahaanin bidallaamin ay bidii dulmin dulmi mid u saaxiiba oo lilcabiidi addoommadiisa dulminaya oo suyuuti waxa uu soo qadarayaa dallaamka ay bidii dulmin wuxuu tilmaamayaa in loo jeeda nisbe oo yacni mid dulmi loo nisbeeyo ama loo aaneeyo alle ma aha waxaan u ishaarayaa dallaamkan oo amhilatu lmubaalaga ah maanta baabkiisii inaan laga macnaynayn oo aan u joogin oo muraadku inaanu ahayn dulmi badane waayo amhilatu lmubaalagaha oo kasra iyo takraar faa'iidaysa haddaad sideedii u macnayso oo tidhaahda ilaahay dulmi badane ma aha macno faasidaa laga fahmayaa oo ah haddaa miyuu dulmi yar yahay haddaanu dulmi badnayn labadabana rabbi waa ka nasahan yahay mid badan iyo mid yarba marka dallaam amhilatu mubaalagaha ka macnayn ee waxaad ka macnaysaa ay bidii dulmin ama bidaalimin oo aslu dulmi kasrada iyo takraarku maaha muraad marka waxaa kaluu ugu sugnaaday cadaabku wa ana allaha wa biana allaha iyo in alleh laysa aanu ahaanin huwa alle bidallaamin ay bidaalimin mid dulminaya ama bidallaamin ay bidii dulmin mid dulmi u saaxiiba oo lilcabiidi addoommada dulmiyayo alle inaanu ahayn alladiina waa kuwii kuwa waxaa ku hadlay waa yahuude qaaluu yidhi ina allaha alle cahida waxa uu nagula ballamay ilaynaa annaga anlaa nu'mina towraad wuxuu alle nagula ballamay anlaa nu'mina inaanaan rumaynin lirasuulin rasuulna inaanaan rumaynin xataa yaatiyanaa ilaa uu noola yimaado biqurbaanin qurbaan wax alle loogu dhowaado oo qurbaan waa masdarun bimacna ismi lmafcuul waa masdar lagu awilayo ismi mafcuul oo biqurbaanin ay bimutaqarabin bihi ila allah ilaa uu noola yimaado wax alle loogu dhowaado waxaa mutaqarabkii alle loogu dhowaanayo oo taakuluhu ay cunayso annaaru naartu ay cunayso ilaa uu noola yimaado inaanaan rasuulna rumayn ayaa alle nagula ballamay kitaabkii towraad ahaa qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow qad jaa'akum waxay idiin yimid rusulun rusul rususha oo min qabli aniga iga horraysaa idiin timid bilbayinaati xujooyin cadcad baanay idiinla yimaadeen iyo wa biladii kii qultum aad tidhaahdeen oo qurbaankaas ah ee falima qataltumuuhum maxaa u layseen in kuntum hadda ahaateen saadiqiina kuwo ka run sheegaya hadday runtiin tahay oo aad rumaynaysaan haddii qurbaan la idiin keeno kuwii hore qurbaanka idiinku keenay iska dhaafina rumaysaane maxaa u disheen oo dhiiggooda dhulka ah ugu daadiseen suyuuti waxa uu odhanayaa wabiladii qultum ka zakariya wa yaxya qataltumuuhum sidii nebi zakariya nebi yaxye dee waa layseen oo waa disheen marka maxaa u layseen kuwii hore hadday runtiin tahay waxay culimmadu halkan ku tilmaameen macnaha ambiyadii umamkii hore iyo ambiyadooda ayaa waxay ahaayeen kuwo markay khaniimo waxa weeyaan soo qabsadaan ama ay sadaqaad bixinayaan khaniimada iyo sadaqaadka meel bannaana intay dhigaan ayaa haddii la aqbalay naar baa ama dab ololayaa xagga sare iyo samada intuu ka soo dego cuni jiray haddii aan dabkaasi intuu soo dego aanu cuninna macnaheedu waa khaniimada ama sadaqaadka iyo qurbaanka lama aqbalin taasaa markaa ambiyadii hore iyo umamkii hore dhaqan u ahayd tiibaa markaa waxay leeyihiin towraad baana lagula ballamay rasuulba inaanaan rumayn ilaa qurbaankaasoo kale u keeno dabadeed naari ay cunto oo sadaqaad iyo wax lamida intuu bannaankaa dhigo cirka ay yacni naari ka soo degto cunaysaa taa ilaa uu la yimaado tiibaa markaa laleeyahay lagu beeninayaa oo laleeyahay ballantaasi mid jirta ma ahoo towraad laydinkulama ballamin laakiin haddiiba ay runtiin tahay kuwii hore sidaa sameeye maxaa u layseen maa rumaysaan oo raacdaan suyuuti markaa waxa uu odhanayaa kuwan yahuuddan wakhtiga nebi moxamed casrigiisa joogay dee may ahayn iyagu kuwii laayee ficilkaa hore sameeyo awowyadoodii horey ka soo jeedeen ayaa ficilkaa falay oo sameeyey laakiin iyaga waxaa loogu nisbaynayaa lianna araadi bilficli ka faacilih waayo qofka ficilka raallida ka ah kii sameeyuu la mid yahay walow wakhtigiisiiba yuu goobjoog noqone oo yahuudda wakhtigaa nebi maxamed noolaa iyo yahuuddii hore ee ficiladaa hore lagu ceebeeyey dee isku mid waxay ka ahaayeen waayo kuwan dambe kuwaa hore waxay sameeyeen raalli bay ka ahaayeen oo laynta ambiyadana dee xataa nebi maxamed dilkiisa waa kuwii doonay ilaah baa ka difaacay alla waxau ihi fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi moxamedow fasbir kamaa sabaruu ambiyadii horee la beeniyeba siday u sabreen u sabir waayo faqad kudiba waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga kaa horraysayba waa la beeniyey markaa shardiga fain kadabuuka jawaabkiisa waxaynu ka dhignay fasbir kamaa sabaruu waynu soo qadaray oo jawaabka kamaynaan dhigin faqad kudiba markaa jalaaludiin asuyuuti fain kadabuuka jawaabkeeda wuxuu soo qadarayaa fasbir kamaa sabaruu markaa jamalkuna xaashiyada hoose futuuxaadka isagoo taqdiirkaa suyuudi tawjiihinaya ayaa waxa uu tilmaamo uu yidhi dee fain kadabuuka faqad kudiba jawaab loogama dhigi karo oo waxa uu yihi faqad kudiba rusulu min qablik faqad kudiba laa yasluxu an yakuuna jawaaban limudiyihi binisbati lishardi bizamanin طawiil falaa yasixu tacliiquhu calayhi fahuwa tacliilu lilmuqadar waxa uu yihi jamalku oo xaashiyada hoose ee jalaaleynka uu ka odhanaya fain kadabuuka jawaab loogama dhigi karo faqad kudiba rusulun waayo dee faqad kudiba way ka horreysay wakhti dheer shardiga hore fain kadabuuka oo nebi moxamed marka la beeninayo iyo ambiyadii hore markii la beeniyey zaman dheer baa u dhexeeyey marka faqad kudiba laguma xidhi karo fain kadabuuka ilan jawaabki iyo shardigiisu waa isku xidhan yihiin markaa kolba haddaanay isku wakti ahayn oo muddo dheeri u dhaxaysay fain kadabuuka waxaa jawaab u noqon kara kaa uu soo qadaray suyuudi oo fasbir kamaa sabaruu ah marka jamalku waxau odhanayaa faqad kudibana waxay tacliil iyo sababeyn u noqonaysaa jawaabka muqadarka ah oo macnuhu waxa uu noqonayaa fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi moxamedow hee dee fasbir kamaa sabaruu ambiyadii hore la beeniyeyba siday u sabreen u sabir waayo maxaad u sabraysaa dee faqad kudiba waayo waa la beeniyey rusulun rusuloo min qablika adiga kaa horreysayba waanay sabreen dee sidoodii u sabir jaa-u waxay la yimaadeen rusushaa horee la beeniyey bilbayinaati xujooyin cadcad iyo wazubri kutubtii ayaa ay la yimaadeen iyo walkitaabi kitaabkii almuniiri ee wax kala caddaynayay xaqa iyo baatilka kala iftiiminayay waxaa la yidhi waa min baabi caطfi اlkhaasi calى alcaamo wالzubur kutubtii oo dhan bay ku dhacaysaa ambiyada lagu soo dejiyey wاlkitaabi اlmuniirna towraad iyo injiil oo kutubihii ugu waaweynaa ka mid a ayay ku dhacaysaa marka waa khaas caam laga daba keenoo lagu cadfay wاlkitaabi اlmuniirna markaa waxay noqonaysaa ay اlkutub yacni kutubtii wax kala iftiiminayso towraad iyo injiil ah ayaa gaar ahaan loo jeedaa haddii la yidhaahdo waa isku mid oo labaduba waa kutubtii caamka ahayd uuna cadafku markaa wuxuu noqonayaa min baabi cadfi tafsiir oo kaa horun baa la sii caddaynayaa ee kama duwana alla waxau uhi kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geerida tii dhandhamin doonta weeyi kullud iyadoo mudakar ah daa'iqatu oo mu'anasa maxaa loogaga khabray waayo nafsada mudaafu ilayhiga ah kullu nafsin ayaa xagga macnaha mu'anaska ah mudaafkiiyo mudaafu ilayhiguna waa ka shay ilwaaxidi waa shay qurahoo mudaafku ta'niiska wuxuu ka kasbanayaa mudaafu ilayhigiisa oo kullu nafsin waa sidii shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha oo halkaa markaynu soo maranay minhaa waxaa bannaan damiirka mu'anaskee minhaa shafaada mudaaf mudaafka ah in loo celiyay iyadoo mudakar ah waayo mudaafu ilayhigeeda xufratin baa mu'anas ah kana waa sidii oo kale oo nafsada mudaafu ilayhiga ah ayaa xagga macnaha mu'anaska ah marka mar hadduu mudaaf ilayhigii macnaha mu'anas ka yahay mudaafkuna ta'niiska ah mudaaf ilayhigiisa ayuu ka kasbanayaa taasaa bannaysay khabarka in mu'anas laga dhiga daa'iqatun oo daa'iqun loo odhan waaye ilan waa in la iswaafajiyo tataabuqaan mubtadaha iyo khabarkiisuye kullu nafsin naf dhammaanteed yacni naf waliba daa'iqatu lmowti geerida waa tii dhandhamin doontaa wa inamaa tawafawna waxa uun laydiin oofin doonaa oo laydiin dhammaystiri doonaa wujuurakum abaalladiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayuunbaa laydiin dhammaystiri doonaa faman zuxzixa ruuxa laga dheereeyo cani innaari naarta laga fogeeyo oo wawdkhilo la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad faaza alla ilaahay dhab ahaan buu u liibaan oo guusha u gaadhay wama alxayaatu ddunyaa nolosha tan adduunyadee liidataana may ahaanin ilaa mataacu lguruuri lugooyo iyo kad yacnii kada lagu kadsoomayo raaxadeed mooye wax kale may ahaanin waa un raaxo yar oo lagu kadsoomayo ama dadku ay ku dagmayaan waxaana la yidhi yakfiika can iddunyaa ismuha adduunya waxaa kaaga filan magaca loo bixiyo addunyaa waa min addunuwi ama min addanaa'a waa tii dhoweyd ama liidatay ishtiqaaqeedu labadaa mid weeye allah waxau ihi latublawunna walle waa laydinku imtixaami oo waa laydinku imtixaami fii amwaalikum xoolihiina dhexdooda waa laydinku imtixaami oo ay bilfaraa'idi fiiha waaljawaaixi yacni faraa'ida ka waajibaysa waad ku imtixaamantihiin miyaad bixinaysaan mise bixin maysaan jaa'ixooyinka iyo aafaadka ku dhacayana waa laydinku imtixaamaya wa anfusikum nafihiinana waa laydinku imtixaamayaa oo ay bilcibaadaati waalbalaa cibaadooyinka laydinku kalifay waa ku imtixaamantihiin miyaad la imanaysaan mise waad ka gaabinaysaan imtixaanaadka naftiina ku dhacaya dhimasho iyo dhaawacbana iyo dhib kalena waad ku imtixaamantihiin miyaad ku sabraysaan mise ku sabri maysaan sidaa aynu soo qadaray waa taqdiirka jalaaleynka allah waxau ihi walatasmacunna wallaahi latasmacunna waad maqli doontaan oo waa maqli doontaan min aladiina kuwii waxaad ka maqli doontaan uutulkitaaba kitaabka la siiye towraad iyo injiil oo min qablikum idinka idinka horeeyey iyo wa min aladiina kuwii waxaad ka maqli doontaan ashrakuu ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey aadan dhibaato ayaad ka maqli doontaa dhibaatada oo kasiira fara badan aflagaado iyo afxumo badan ayaa dhegihiina kusoo dhici doonta oo dulqaad iyo sabir u baahan wa in tasbiruu haddaad sabirtaan oo dulmiga iyo dararka af iyo adinba u adkaysataan oo watattaquu alla aad ka baqdaan fa inna daalika arrinkaas oo sabirka iyo taqwadaasi min casmi alumuuri ay min macsuumaati alumuuri arrimaha kuwooda la go-aamiyey ee la gooyey ee waajibaadka ayay ka mid yihiin macnaha rukhasul umuurka dee lana samayn karo la iskana dayn kara ma ahee waa casaa-imta la waajibiyey ee in lala yimaadaa ay waajib ku tahay mu'miniinta waxaanaynu min macsuumaati lumuur ugu qadar ugu awilay casmiga ayaa faclun oo bimacnaa mafcuul ah marka waa masdar bimacna ismi lmafcuul oo casmigu waa bimacna almacsuum kii la gooyey ee la go-aamiyey oo waajib ah dalika ismu ishaaruhuna sabirka iyo taqwada ayuu u noqonayaa oo madkuurnimo ugu noqonayaa walow muana yani musano laba aba ha noqdaane fa ina dalik madkuurkaa lasoo sheego sabirka iyo taqwada ahi min casmi alumuuri ay min macsuumaati alumuur arrimaha kuwooda la gooyey ee waajibka ayay ka mid yihiin ee mu'miniinta muhiimka u ah alla waxau ihi wkur xus nabi allow id waagii akhada allaahu ilaahay uu qaaday miihaaqa aladiina kuwii ballantooda dhaarta lagu adkeeyey oo miihaaqa alcahdu lmu'akadu bilyamiin ayay culimmadu ku tilmaamaan wadkur xus dadkana uu sheeg id waagii akhada allah ilaahay uu qaaday miihaaqa aladiina kuwii ballantooda dhaarta lagu adkeeyey kuwaasoo uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwa ahlu kitaabka ah ballantooda ilaahay markuu qaaday xus dadkana u sheeg oo maxaa ballanta uu kaga qaaday latubayinunnahu wallee waydin caddayn oo waydin caddayn culimmadii ahlulkitaabkow markaa hu damiirka waxaad u celisaa aqrabu lmadkuur waxaa lasoo sheegay kan ugu dhow oo kitaabka ah miihaaqa waa loo celin karaa laakiin waxaa la yidhaha asalku waa cawdu damiiri ilaa aqrabi madkuurin marka waxaa lagaga qaaday ballanta adag latubayinunnahu hu oo kitaabka ah wallee waydin caddayn oo waydin caddayn oo linnaasi dadka waydin u caddayn oo tilmaamihii nebi moxamed ee towraad ku yaalla iyo xaqa kaleba dadka waydin u bayaamin doontaan oo walaa taktumuunahu ka qarin maysaan dadka kitaabka fanabaduuhu dabeed kitaabkii waa tuureen ahlu kitaabkii waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen washtarow waxaanay ku iibsadeen bihi kitaabkii hamanaa qiimo iyo lacag lacagta oo qaliila yar fabiisa maa shay baa alla ilaha xumaaday shaygaasoo yashtaruuna ay soo iibsanayaan ama ay soo bedel qaadanayaan macnaha kitaabkay ka dhaqaaqeen waxay siisteen ay soo bedel qaateen ayaa alla ilaha liito oo xumaaday weeyi waynu soo tilmaanayoo ahlu kitaabka waxaa lagu canaantay culimada iyo dadka muslimiinta ee ducaadda ana hadday sifadoodoo kala sameeyaan canaantaasi waa ku dhacaysaa oo kitaabka qur-aanka ah haddii si dhaba loogu dhaqmi waayo waxaynu noqonaynaa uun fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun allah waxau idhi laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaataba oo in lala hadlo ku habboonow ama mukallafow ha u malaynin alladiina kuwa yafraxuuna ku farxaya bimaa aatow waxay la yimaadeen ama ay sameeyeen oo min idlaali innaas sida suyuuti uu soo qadarayo hadlayntay dadka hadlaynayaan iyo xumahay samaynayaan kuwa laba dhacsan ee ku farxaya kuwaa ha u malaynin oo weliba waxay ku darsadeen oo wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa lam yafcaluu waxaanay samayna in lagu ammaano jecel oo min atamasuki bilxaqi wahum calaa dalaal sida suyuudi uu soo qadarayo oo ah in la yidhaahdo xaq bay haystaan oo waa hanuunsan yihiin iyagoo habowsan oo iyagoo hallowsan ayay rabaan in la yidhahdo waa hanuunsan yihiin oo hanuun lagu ammaano iyagoo dadka hallaynaya ayay la dhacsan yihiin oo ku faraxsan yihiin foolxumada ay falayaan marka kuwa sidaas samaynaya ha u malaynin falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas bimafaasatin ay bimanjaatin min alcadaabi fi ddunyaa inay ku sugan yihiin meel cadaab lagaga nabadgalo adduunyada oo adduunka cadaab iyo cuquubo ayay halisu yihiin walahum waxaana u sugan cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun ay mu'limun falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas bimafaasatin min alcadaabi ay bimanjaatin min alcadaabi fi ddunya meel cadaab adduunyo lagaga badbaado inay ku sugan yihiin hamoodin halis bay ugu jiraan cadaab inuu ku dhace walahum waxaana u sugan oo intaa u dheer cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ay fi laakhira oo adduunna cadaab bay halis u yihiin oo looga baqayaa aakhirana cadaab baa hanti waa oy ku hoyanayaan kuwa sidaa samaynaya markaa ruuxu si aanu calaamaadkii iyo sifaadkii ahlu kitaabka u yeelan dee dembiga inuu ku farxo yacni waxa weeyaan kuba faanana ma bannaana wanaagga ama waxa weeyaan waxaan u samaynba oo uu ka radan yahayna inuu doono in lagu ammaanana dee wax bannaan ma aha iska dhaaf waxaan u samayne xataa wanaagguu sameeyey ayaan loo oggolayn inuu ku raadiyo in lagu ammaano dee lagu darajeeyo waayo ilaahay dartii waa inuu sameeyo walilaah allah ayuunbay u sugnaadeen mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo waalardi dhulalka lahaanshahoodu wallaahu allana calaa kulli shay shay walba qadiirun kii awooda weeyaan ee awood badan inna fii khalqi asamaawaati samooyinka abuuristooda iyo waalardi dhulalka abuuristooda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi alleyli waannahaar habeenkiiyo maalinta isweydaarashadooda isweydaaranayaan ee kolba midu soo gelayo kolba mid u dheeraanayo midna uu gaabanayo waxaa ku sugan aaya kuwaa lasoo sheegay oo cirarkiiyo dhulalka iyo habeenkiiyo maalintaba ah la aayaatin calaamooyin waaweyn baa ku sugan oo astaan iyo calaamo u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran liulil albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah ayay aayaadku ugu sugan yihiin waana kuwa kuwaan toobaya ee wax ku qaadanaya aladiina ulul albaabkaasoo waa sifatu liuli lalbaab aladiina kuwa caqliga fayow u saaxiibka ahoo yadkuruuna allaha ilaahay xasuusanaya qiyaaman ilaahay waxay xusayaan qiyaaman xaal ay yihiin kuwa taagan iyo wa qucuudan xaal ay yihiin kuwa fadhiya iyo wa calaa junuubihim sida jalaalaynka uu soo qadarayo ay wa mudajiciina calaa junuubihim iyo xaal ay yihiin kuwa dhinacooda u jiifa oo jiif iyo joogba ilaahay waa ku xusayaan wayatafakkaruuna waxaanay ka fakarayaan fii khalqi asamaawaati samooyinka abuuristooda iyo waalardi dhulalka abuuristooday ka fakarayaan si ay ugu aqoonsadaan ilaaha waxaa sanceeye sameeyey marka ilaahay kama fikirayaan oo alla daatadiisa iyo sifadiisa xaqiiqadeeda iyo gunteeda ma gaadhi karaan laakiin waxay ka fikirayaan oo aayad hortooda ka muuqata ah ilaaha khaaliqii makhluuqaadka waaweyn uu abuuray kuwaasay ka fakerayaan xadiidka ibnu cabbaas ee saxiixuljaamica ku sugana rasuulku waxa yihi sala allahu calayhi wasalam tafakaruu fii khalqi illaahi walaa tafakaruu fi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira u fiirsadoo kuwaan toobo wax ku qaata laakiin ilaahay ha ka fikirina waayo ilaahay daatadiisa ma garan kartaan mana gaadhi kartaan waxaa laga yaabaa inaad gaalnimo iyo dembi ku dhacdo waayo xaqiiqada daatada alle iyo sifada ilaahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu xaqiiqada sida uu rabbi yahay isaga mooye axad ogi ma jiro marka waxa maskaxdeennu ay qaadi kartaa makhluuqaadka inoo muuqda inaynu ka fakerro laakiin ilaahay xaqiiqadiisa kama fakeri karo wayatafakkaruuna waxay ka fakerayaan ulul albaabku fii khalqi asamaawaati waalard cirarkiiyo dhulalka abuuristooday ka fakerayaan qaa'iliina usoo qadar xaal ay leeyihiin ulul albaabku rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow maa khalaqta umaad abuurin haadaa kan madkuurkee lasoo sheegay makhluuqaadka waaweyne intaa leeg umaad abuurin baatilan liajli baatilin baatil iyo dheeldheel iyo ciyaar iyo xikmad la-aan darteed umaad abuurin bal lixikmatin baaliqa xikmad xeel dheer oo adiga in lagugu aqoonsado oo keligaa lagu caabudo ayaad waxaasoo makhluuqaada u abuurtay subxaanak ilaahayow nasahnidaada aad ka nasahan tahay inaad dheeldheel waxaa u abuurtay macnaha waxaad ka hufanta ood ka nasahan tahay makhluuqaadka inaad cabas iyo dheeldheel u abuurtay suurtagal ma aha faqinaa allahayow naga ilaaliy oo naga badbaadi cadaaba annaari naarta cadaabkeeda allow naga badbaadi yacni waxa weeyaan waa un isku mid cadaabka iyo naarta laakiin in laysu idaafeeyo waxa baneeyey waa tanziil ikhtilaafi lafdi mansilata ikhtilaafi lmacnaa lafdiga kala duwanaanshihiisa la dhigay makaankii iyo booskii macnuhu isagoo uu kala duwan yahay oo kale sidii waxay kala duwan yihiin oo kale iyagoo macnan isku mid ah kol haddii lafdan loo kala duway faqinaa cadaaba annaari oo macnaha dee naarta asbaabtaanu ku geli lahayn allahayow naga dheere oo naga badbaadi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow inaka adigu man axadka tudkhil aada gelisa annaara naarta faqad akhsaytahu allalehe dhab ahaan baad u dullaysay oo kaa aada waxa weeyaan u hoojisay wamaa lildaalimiina kuwa daalimiinta ee dembaabayna uma sugnaanin oo ma helayaan min ansaarin kuwa u hiiliya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow inanaa anagu samicnaa waxaanu maqalay munaadiya ay nidaaa munaadin mid dhawaaqayo dhawiqii baanu maqaloo dhegteeda kusoo dhacay waayo waxaa la maqlayaa maaha daatada munaadiga laftiisa waa dhawaqa iyo nidaaga kasoo baxaya ayaa samcigu ku dhacaya yacni nidaaguu ku dhacaya ee munaadiga ku dhici maayo sidaasaynu mudaafka usoo qadaray marka samicnaa waxaanu maqalay munaadiyan ay nidaaa munaadin mid dhawaaqayo dhawaaqiisaanu maqalay kaasoo yunaadii u dhawaaqayo dadka ugu yeedhaya liliimaani ay ila liimaani iimaanka xaggiisa laamtuna waa bimacnaa ilaa mid dhawaaqaya oo dadka ugu yeedhaya xagga iimaanka ayaanu yeedhmadiisa maqalay muxuu ugu yeedhayaa an aaminuu ay bi an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamanaa dabeed waan rumaynay rabbanaa rabbigayow fakfir noo dhaaf lanaa anaka dunuubanaa dembiyadayada oo wakafir naga tirtir cannaa annaga sayi-aatinaa xumaanahayaga oo watawafanaa na oofso oo na dil maca alabraari kuwa wan wanaagsan la jirkooda allahayow na oofso oo kuwa anna koomacooda ah oo la jirna oo wanaaggooda iyo khayrkooda ku dhex jira allahayow na oofso oo na dil oo wakhtigayaga iyo khaatimadayada khayrkaa ku khatin marka maca alabraari ay fii jumlati alabraar kuwa wanaagsan jumladooda annakoo ku jiro oo ka mid ah ama maca alabraari macadu waa bimacnaa calaaye ay calaa acmaali alabraar kuwa wanaagsan camaladooda annakoo ku sugan allahayow nagu oofso culimmadu markaa waxay yidhaahdeen ducadu laysa ducaaan bilmowt wa inamaa ducaaan bilkhaatimati alxasana maaha dhimasho waxay doondoonayaan ama ducadu halkay ku dhacaysaa maaha inay inay dilka iyo dhimashada doonayaan laakiin ducadu halkay ku dhacaysaa waa khaatumo wanaag xaalad wanaagsan allahayow nagu oofso oo xilligaadna oofsanaysa ka dhig annakoo xaalad wanaagsan ku sugan macnihii muraadku waa kaa waayo geeri in la tamaniyo dee nahyi baaba ku soo arooro dee nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam laa yatamanayanna axadukum almowt lidurin nazala bih yacni midkiin dhibaato ku dhacday yuu geeri u dalban oo allow idil aanu odhan hadday lagama maarmaan u noqoto inuu sidaas samaynayo waa inuu yidhaahdo allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafanii maa kaanat alwafaatu khayran lii ila ilaahay baa og oo isagu wax ma oge hadduu ka fursan waaye lagama maarmaan u noqoto wuxuu rasuulku yidhi ha ku ducaysto allahayow inoole intay noloshu khayr ii tahay ina dil marka dhimashadu ay khayr ii leedahay ilain allaa ogo isagu ma oge marka watawafanaa maca alabraar waa khaatimo wanaagsan uun ee maaha dilkii iyo dhimasho in la doondoonayo ee muraadku waa xaalad wanaagsan allow nagu oofso watawafanaa allahayow na oofso oo maca alabraari kuwa wanaagsan la jirkooda allahayow na oofso marka waxaana halkan ku jirta tawasulun bilcamali saalixi oo iimaankiibay ku tawasuleene rabbi ku baryeenoo fa aamanaa rabbanaa fakfir lanaa makfirada dunuubta iyo sayi-aadkana waxaa la yidhi waxay ku kala dhacayaan kabaa'irta iyo sakaa'irta oo dee in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum aayaddaasa laga fahmayaa sayi-aadka in sida haalibkaa lagu idlaaqo sakaa'irta markaa dunuubta ka horeysaana kabaa'irtay noqon marka yar iyo weynba allahayow naga dhaafo waxba ha noo reebin ayuunbaa macnuhu noqonaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow waaatinaa nasiimaa wacadtanaa waxaad noogu yabooday calaa rusulika ay calaa alsinati rusulika rusushaada carabadooda waxaad noogu yaboohdoo jannaha allahayow nasii macnaha na waafaji waxaanu halkaa iyo jannadaa ku geli lahayn weeyi walaa tukhsinaa allahayow hana dullaynoo hana hoojin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waayo innaka adigu laa tukhlifu lmiicaada ballanta ma baajisid ee ballantaadu waad buuxinaysaa oo marnaba baaqan mayso fastajaaba waa ajiiboo waa aqbalay lahum iyaga rabbuhum rabbigood waa aqbalay waayo annii biannii waayo anigu laa udiicu dayici maayo alla yidhi camala caamilin mid camal fale camalkiisa dayici maayo kol haddaanan caamil camal fale camalkii dayacayntaa darteed baan idinku aqbalay macnuhu weeyi oo fastajaaba lahum rabbuhum waxaanay culimmadu yidhahdeen waa iltifaatun min alghaybati ila takalum oo iyadoo haybo laga waramayo wax maqan ayaa khitaab waxaan ujeedaa takalum loo bedelay si dadka dareenka iyo waxa weeyaan masaamicdooda loo soo jeediyo marka fastajaaba waa aqbalay lahum iyaga rabbuhum rabbigood waa aqbalay ilan way soo rabi baryeen oo rabbanaa rabbanaa ayay kusoo celceliyeen ilaahay waa aqbalay waayo annii biannii waayo aniguba alla yidhi laa udiicu ma dayacayo camala caamilin mid camal falay camalkii caamilka oo minkum idinka idinka mid ah kaasoo min dakarin lab ah aw unsa ama dhadig ah bacdukum barhkiin min bacdin barhkiin ayaa ka ahaateen oo waxa weeyaan dad isku asal ah oo aabbo keliya oo aadam iyo hooyo keliya oo xaawo kasoo wada jeedaa tihiinoo waxaa looga jeedaa bacdukum min bacdin ay min aslin waaxid amaba bacdukum min bacdin isku diin iyo isku dhaqan baa tihin labadaba waa lagu fasiray faaladiina kuwa haajaruu hijrooday oo waukhrijuu oo waxa weeyaan waddankii gaalada dee ka hijrooday oo waddankii islaamka u hijrooday sidii nebiga iyo saxaabadiisa maka ay uga hijroodeen ee madiine ugu hijroodeen faaladiina kuwa haajaruu hijrooday oo waukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga bixiyo wa-uuduu la dhibay fii sabiili aniga jidkayga loo dhibo aniga dartay loo dhibaateeyey oo waqaataluu dagaalamay oo waqutiluu la laayay kuwa sidaa sameeyey lawkafiranna wallee inaan ka dhaafi oon ka tirtiri canhum iyaga xaggooda sayi-aatihim xumaanahooda wallee inaan ka dhaafi oon ka tirtiri walaw udkhilannahum wallee inaan gelin oon gelin jannaatin jannooyin jannooyinkoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal maxaan jannooyinkaa u gelinayaa hawaaban liajli hawaabin abaalmarin darteedoo min cindi illaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama kaba xaaleeyo hawaaban xaal ay yihiin jannooyinkaasi abaalmarin oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay wallaahu allana cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnu hawaabi abaalkiisa wanaagsan oo janno ah ayaa alla agtiisa yaalla tabaaraka wa tacaala aayaadkan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar ilaa aakhiriha waxaa ku soo arooray xadiid saxiixo min xadiidi caطaa wuxuu yihi dakhaltu ana wacubayd bnu cumayri calىa caaisha radia allahu canha faqaala cubayd bnu cumayri xadisiinaa biacjabi shayin ra'aytihi min rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yihi caطaa anigiiyo cubayd ibnu cumayr ayaa caasho usoo gallay markaasaa cubayd ibnu cumayr baa wuxuu ku yidhi caaishaay bal waxaad nooga warantaa wixii ugu layaabka badnaa ee nebi maxamed aad ku aragtay sala allahu calayhi wasalam fabakat way oyday caaishe wa qaalat waxaanay tidhi qaama laylata min allayaali habeen habeenada ka mid ah nebi maxamed kacoo cibaado iyo salaad u kacay fa qaala yaa caaisha wuxuu rasuulku yidhi caaishaay dariinii atacabadu lirabbii iska kaydaa rabbigay aan caabude qaalat qultu wallaahi inii la uxibu qurbak wa uxibu maa yasuruk waxay tidhi waxaan idhi wallaahi rasuulkii allow dhowaanshahaagaan jecelahay waxa ku faraxti gelinayana waa jecelahay qaalat faqaama fatatahara uma qaama yusallii waxay tidhi nebigu waa istaagay waa tahaaro qaatay salaad buu u kacay oo uu bilaabay falam yazal yabkii xataa balla xijrah kama zuulin nebi moxamed inuu ooyayo oo uu ooyo ilaa dhabtiisii ilmo uu ku qooyey uma bakaa falam yazal yabkii xataa balla alarda dabeed waxay tidhi haddana waa ooyey kama zuulin inuu ooyo ilaa uu dhulkii qooyey riwaayada kale waxay ahayd xataa balla lixyatahu ilaa garhkiisiina uu qooyey ilaa uu yacnii dhabtii uu qooyey oo garhkii uu qooyey oo dhulkii ilmadiisu ay gaadhoy qoysay waa ooyey nebigu habeenkaas sala allahu calayhi wasalam wa jaa-a bilaalun yuudinuhu bisalaa bilaal baa u yimid isagoo salaaddii ogeysiinayo waxa weeyaan salaaddii u sheegaya waa beriga ama subaxa falamaa ra'aahu yabkii markuu arkay nebigii oo ooyaya qaala yaa rasuula allahi tabkii waqad gafara allahu laka maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar wuxuu yihi rasuulkii allow ma waxaad ooyeysaa iyadoo dembigaagii hore iyo kii dambeba lagu dhaafay qaala afalaa akuunu cabdan shakuuraa wuxuu yidhi alla hadduu sidaa ii yeelay miyaanan ahaanayn addoon allihiisa mahadiya laqad nasalad calaya alleylata aayaatun weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha ina fii khalqi اsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli waاnnahaar la aayaatin liuli اlalbaab wuxuu yidhi caawa waxaa la iigu soo dejiyey aayaad hoog wuxuu u sugnaaday ruux akhriya oo aan ka fekerin oon u fiirsan macnaha dhexdooda yaalla waa aayaadka ina fii khalqi اsamaawaati waalardi ilaa aakhiri laayaat xadiidka cajabta badan ee cabsida badan waxa uu tilmaamayaa hoogga lagagama badbaadayo akhrin la akhriyo keliya waxaase lagaga badbaadayaa in la akhriyo loona fiirsado laga fekero oo la fahmo taasina ay ku dhexalsiisa dhaqan dhab ah taasaa lagu badbaadayaa haddii kale weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha ayuunbaa inoo taalla jacfaru saadiq ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi aayaadkan ducada ee rabbanaa rabbanaa rabbanaa ducada ay mu'miniintu ku celcelinayaan wuxuu yidhi shan jeer markay mu'miniintii rabbanaa ku ducaysteen waxaa lagu khatimay fastajaaba lahum rabbuhum anii laa udiicu camala caamilin minkum waxau yihi markaa jacfaru saadiq faman xasabahu amrun faqaala rabbanaa khamsa maraatin anjaahu allahu mima yakhaafu wa acطaahu mima araad ninka arrin iyo kurbo iyo arrin culusi uu cabsi geliyo ee shan jeer rabbanaa ku rabbi barya wuxuu ka baqanaya ilaahay waa ka badbaadinayaa wuxuu raadinayana rabbigii waa ka helayaa rubuubiyada in lagu rabbi baryana sir cajiibaa ku jirto oo idinka arkaya ducada ambiyada iyo mu'miniintu waxay u badan tahay rabbanaa rabbanaa laakiin addoonku rubuubiyada waa inuu dhandhaminayo oo uu dhuuxayo oo ereyga afkiisa ka soo baxaya qalbigiisana uu ka soo go-ayo oo waxa weeyaan isagoo dhadhansanaya oo qalbigiisu qoyan yahay ilaahay isu dhuldhigaya oo u tawaaducaya rubuubiyada inuu rabbi ku baryo waxaa la rajaynayaa wuxuu raadinaya rabbigii inuu markaa ka helo laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad allah waxau uhi laa yagurannaka laa yagurannak nebi muxamedow yaanay kulu goynin adiga iyo ruux kastoo mukhaatab ah haddii khitaabka laga dhigay nebi muxamed waa iyaaka acni wasmaci yaa jaara isagaa lagu soo halqabsaday oo madaxii ummadda ah waxaa loo jeedaana waa ummadda iyo atbaacda waayo waa la ogyahay marnaba nebi muxamed gaalo gadgadoonkeeda inaanu ku degmayn oo uu garanayo xaqiiqadooda ilaahay waxau uhi laa yagurannak nebi muxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba yaanay ku dagin oo inay ku lugoyn taqalubu aladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay filbilaadi arlada dhexdeeda ay gadgadoomayaan gaaladu arlada ay dhexdeeda taxtaxaashayaan ee kolba dhinac ay u socdaan ee ganacsiga iyo xoolahooda iyo xooggooda ay rogrogayaan waxba ha ku dagminoo ha ku lugoyn waayo mataacun qaliilun huwa gadgadoonka iyo waxa aad ku arkaysaa xoog iyo xoolaba mataacun raaxo weeye raaxadoo qaliilun yar uma ma'waahum dabeed hoygooda hantida uhi jahanamu jahanamo weeyaan wabiisa waxaana u xumaaday almihaadu gogol la gogladana ay hiya jahanamaa u liidato oo u xumaatay laakiin aladiina ha yeeshee kuwii itaqow ka cabsaday rabbahum rabbigood lahum waxaa u sugnaatay jannaatun jannooyin oo tajrii ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda nusulan xaal ay martisooryo yihiin jannooyinkaasi oo jannaadka aad ka xaalayso ama mafcuulu liajlihiba uga dhigo lahum jannaatu jannooyin baa u sugnaaday oo maxay ugu sugnaadeen nusulan liajli nusulin martisooryo darteed martisooryada oo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaato ilaahay ku sooriyeynayo darteed bay jannooyinkaa ku helayaan wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday ayaana khayrun u khayr badan lilabraar kuwa samafalayaasha baariyiinta ah ee alla iyo rasuulkiisaba u dhaga nugul een ka hor iman wa inna min ahli lkitaabi kitaabka kuwii la siiyey waxaa ka mid a laman duul baa ka mid ah kuwaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo wamaa kii unsilo lagu soo dejiyey ilaykum idinka xaggiina lagu soo dejiya oo qur-aanka ah iyo wamaa kii unsilo lagu soo dejiyey ilayhim iyaga xaggooda oo towraad iyo injiilah khaashiciina xaalo ay yihiin kuwa u khushuucsan oo isu dullaynaya lilaahi alle isu dullaynaya oo laa yashtaruuna aan ku iibsanayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa aan siisanayn samanaa lacag qaliila yar ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay abaalkooda ku leeyihiin waayo ina allaha alle sariicu lxisaabi waa xisaabtiisu miday dhaqsa iyo deg deg badan tahay alleh subxaanahu wa tacaala marka waxaa la tilmaamayaa ahlu kitaabka had iyo jeer la canaanta ee la ceebeeyo isku mid maahe waa kala soocan yihiin oo waxaa ka mid ah dee laman yuuminu billahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhim sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo meliku najaashi iyo waxay la mid tahay aayaddii horeynu soo maray laysuu sawaan min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima yatluuna aayaati illahi ana alleyli wahum yasjuduun yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo isbiruu sabra daacada ku sabra iyo dagaalka jihaadka macaasida ka sabra oo dunuubta ka adkaysta masaa'ibtiiyo mixankana u sabra wasaabiruu la sabirtama gaalada oo sabirkayay idinkaga xoog roonaane idinku kaga xoog roonaada oo ficilka mufaacaladu wuxuu tusiyaa waa ficlu darafaynoo waa ficil labada dhinac ka wada dhacaya markaa gaaladu waa sabrayaan markaad dagaalamaysaan idinkuna waa sabraysaan yaanse la ydinkaga adkaane kaga adkaada sabirka wasaabiruu gaalada la sabirtama oo sabirka idinku kaga xoog roonaada waraabituu heegan ahaada oo waxa aysarku hoosta ku odhanaya waa lusuumu suquuri mancan lilcaduwi min atasarubi ila diyaar ilaa diyaari lmuslimiin waa furimaha cadowga iyo muslimiinta u dhaxeeya oo la laasimo si aan cadowgu uga soo dusin oo halkaa diyaarulmuslimiin aanu uga soo gelin waxaa kaloo lagu fasiray waraabituu naftiinna ku xidha daacad iyo cibaadada labadubana waa soo gelayaan oo alribaatu cala aacati aw iljihaad daaco ama dagaal kii ay noqotaba naftiinna ku xidha oo ku sabirsiiya waraabituu heedan ahaada oo naftiinna ku xidha ilaalinta xuduudda muslimiinta iyo daacaadka iyo cibaadaadka aad samaynaysaan ba naftiinna ku xidha oo cibaadaduna waa ribaad oo nebigu salaada waa kii lahaa fadalikum aribaad fadalikum aribaad marka cibaadaadkuna waa ribaad jihaadkuna waa ribaad labadaba naftiinna ku xidha diyaar u ahaado heegan ahaada waataquu llah ilaahayna ka baqa lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo u guulaysataan bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida horaynu u tilmaano waa suura madaniya aayaadkeeduna boqol toddobaatan iyo lix allah waxau uhi yaa ayuha annaasu dadkiiow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiin aladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray oo min nafsin naf idinka abuuray nafta oo waaxidatin keliya waa aadam oo wakhalaqa ka abuuray minhaa naftii keliya ahaydna zawjaha lamaanaheedii waa xawaa oo wabasa ka firdhiyey oo ka faafiyey minhumaa labada nafood waa aadam iyo xawaae rijaalan rag ka firdhiyey oo ka faafiyey raggaasoo kasiira fara badan iyo wa nisaa'an haween ka faafiyey haweenkaasoo iyaguna kasiiratan usoo qadar fara badan waataquu llah ilaahay ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada wax isku weydiisanaysaan bihi alleh oo markay wax isweydiisanayaan bay odhan jireen as'aluka billaah allaan kugu weydiista inaad sidaa ii yeesha ama waxaa i siiso markaa rabbiga aada wax isku weydiisanaysaanna ka baqa rabbigaa wal arxaama ku yacni waxaad ku cadaftaa wattaqu llahada oo ay wattaqu larxaama ay wattaquu mudaafna usoo qadaro waalarxaama ay wattaquu qaطca alarxaami qaraabada goynteedana iska jiro oo ka baqa waayo ina allaha alle kaana waxau ahaaday calaykum korkiina raqiibaa kii idin ilaalinaya ee arrinkiina og ayaa allau ahaaday subxaanah wa aatuu siiya alyataama agoontii amwaalahum xoolahooda siiya waa cinda albuluuqi waarushdi markaa dee agoonnimona waa ka baxeen oo laa yutma bacda alixtilaam baa la yidhi oo ruuxu kol hadduu qaangaadho agoonnima hadhae waxa loo yidhi alyataamaa waa biictibaari maa kaanuu calay waa marka la fiiriyo waxay ahaan jireen imika ma ahae wa aatuu siiya alyataamaa kuwii agoonta ahaa siiya amwaalahum xoolahoodii siiya waa labada shardi ay noo iman doona marka laga helo walaa tatabadaluu ha ku bedelina alkhabiisa ka xun ee xoolihiina ka mida bidayibi ka wanaagsan ee xoolaha agoonta ka mida ha ku bedelanina oo ka xunna iyaga ha u reebina kooda wanaagsanna ha ka doorsanin oo idinku ha ka qaadanina walaa taakuluu ha cunina amwaalahum xoolahooda ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiina la jirkooda ha cunina idinku ha isku darsanaya xoolahoodii iyo xoolihiina sidaa ha u cunina oo ilaada bimacnaa maco laga dhigo ama walaa taakulu ha cunina amwaalahum agoonta xoolahoodii ha cunina ilaa amwaalikum ay madmuumatan ilaa amwaalikum xaal ay yihiin xoolaha agoontu kuwa lagu darayo xoolihiina oo intaa isku dhex dartaan dee wixiiba ha isku cunina waayo inahu ay ilaklu cunitaanka xoolaha agoonta la cunaya kaana waxau ahaaday xuubaa dembi dembiga oo kabiira weyn wain khiftum haddii aa ka baqataan anlaa tuqsituu inaydaan u cadaalad falin fi lyataama ay fii nikaaxi yataama annisaa haweenkii agoontaa guurkooda inaydaan u cadaalad falin haddaa ka baqataan fankixuu guursada maa shaygii taaba idiin hagaagsanaada lakum idinka oo min annisaa'i haweenkii ka mid ah mathnaa xaal ay yihiin haweenkaa idiin hagaagay laba laba iyo wa hulaatha saddex saddex xaal ay yihiin iyo wa rubaaca xaal ay yihiin afar afar markaa masnaada min annisaa'i laga xaaleeyo amase maada horeba ka bedel oo fankixuu guursada maa taaba lakum min annisaa haweenka wixii idinka hagaaga guursada mathnaa maada ka bedeloo mathnaa laba laba guursada wa hulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada fa in khiftum haddii aad ka baqataan anlaa tacdiluu inaydaan u cadaalad falin oo aad ka baqataan haweenka faraha badan inaad u garsoori kari waydaan fawaaxidatan ay fankixuu waaxidatan dee miduun guursada aw maa malakad aw iqtasiruu ama ku gaabsada maa malakad ay calaa maa malakad waxay hanatay aymaanikum midigyadiinna oo addoontiinna ah daalika arrinkaa lasoo sheegay inaad sidaa lasoo sheegay samaysaan ayaa adnaa ugu dhowaansha badan allaa tacuuluu inaydaan jawr falin ama aydaan dulmin oo aydaan leexan sidaasaa ugu dhow marka waxaa la yidhi dhaqankooda jaahiliyadii hore haweenka agoontaa markay qurux ama xoolo ku arkaan intay guursadaan ayaanay daryeeli jirin oo ay dayici jireen ilain cidna kagama baqanayaan oo waxba iska saari maayaane markaasaa la leeyahay haddaydaan u cadaalad falayn agoonta waxba ha guursanine haweenka kale wixii idinka habboonaada ka guursada laba iyo saddex iyo afarba wixii aada kartaan haddaad si cadaalad fal ka baqataan inaydaan cadaalad fali karayn midun ku gaabsada si aydaan dulmi u gelin wa aatuu siiya annisaa haweenkii saduqaatihinna meherkoodii siiya nixlatan siin fa in tibna hadday idiin hagaagaan haweenkii lakum idinkoo can shayin shay ay idiin hagaagaan macnaha idiin haneeyaan shaygaasoo minhu meherkii ka mid ah fa in tibna lakum hadday haweenku idiin haneeyaan can shay-in shay oo minhu meherkii ka mid ah nafsan min jihati nafsi xagga naf ahaan iyagoo habbi ku ah oon cidina ku khasbin naf ahaan xagga naftooda marka la eego hadday idiin haneeyaan xoolihii meherka wax ka mid a fakuluuhu meherkaa cuna haniyan ay tayiban sida suyuudigu uu soo qadarayo xaal u yahay mid hagaagsan oo xalaal ah marii'an oo hunguri mar leh oo idiin cuntamaya oo aan dhibaato lahayn marka hadday idiin haneeyaan dee cuna isagoo hunguri mar leh oo wanaagsan oo xalaal idiin ah alla waxau ihi walaa tu'tuu hasiinina assufahaaa kuwii maangaabka ahaa amwaalakum xoolihiina hasiinina allatii xoolahaasoo jacala allaahu alla u yeelay lakum idinka idinka yeelay qiyaaman kuwo waxa weeyaan noloshiinu ay ku taagantahay ay maa taquumu bihi macaayishukum warsuquuhum ka masruufa kuwaa sufahada ah fiiha ay minhaa xoolaha ka masruufa oo suyuutiguba sida uu soo qadarayo wuxuu odhanayaa accimuuhum minhaa marka wuxuu tilmaamayaa fiidu bimacnaa min inay tahay ka masruufa xagga xoolahooda waksuuhum kana arad tira oo dhar uga gooya ay xidhaan ay ku arad beelaan waquuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlaa hadal hadalkoo macruufan hagaagsan oo idinkuun baanu wax idiin daryeelanaa ee markaad hagaagtaan ama qaangaadhaan waa wixiini uuno idinkaa u aayo midhaha dambe iska leh sidaa ku dhaha ilaan waxaa laga yaabaa hadal inuu kaaga yimaadee hadal wanaagsan kula hadal waxay culimmadu yidhaahdeen markaa sufahada ha u dhiibina amwaalakum xoolihiina baa la yidhi amwaalahum lama odhan ilaan iyagaa sufahadula xoolahan laga xanibayo laakiin waxaa la yidhi nusiba ilayhim liannahu biaydiihim dadkan mas-uulka ka ah kol haddii xooluhu gacantooda ku jiro xoolihiinaa la yidhi waa loo nisbeeyey laakiin xaqiiq ahaan xoolaha way hayaan uune dee xooluhu waa xoolihii sufahada oo iyagay u hayaan una daryeelayaan intay taabogelayaan markaa sufahada waxaa lagu idlaaqay waxyaabaha qofka xoolihii lagaga xanibi karo ee inuu u tashado loogu diidi karo imaa lisikarihi inuu yar yahay oo kol hadduu caruur yahay intuu ka qaangaadhayo ee ka taabagelayo dee waa loo maamuli aw lijunuunin ama uu waalan yahay kol haddaanu caqliba lahayn dee cidda mas-uulka ka ah u maamuli aw likhifati alcaqli ama hadduu caqli haba lahaado yuu waalaanin laakiin caqli ku filan oo uu ku tashada ma leh waa loo maamuli aw cadamu rushdin ama ma hagaagsana diin ahaanoo dee waa xayraankaa xoolaha habeen iyo maalin ku dhammaynaya marka asbaabtaasoo dhan waxa weeyi waa lagaga xanibi karaa xoolaha ruuxa ilaa inta uu noqonayo qof hagaagsan oo xoolihiisa isagu maamulan kara walaa tu'tuu hasiinina assufahaaa kuwii maangaabka ahaa ama sufahada ahaa ee caqligoodu uu liitay hasiinina amwaalakum xoolihiinna waxaa loo jeedaa xoolahoodii aada idinku hayseen allatii xoolahaasoo jacala allaahu allaw yeelo lakum idinka uu idinka yeelay qiyaaman ay maa taquumu bihi macaayishukum kuwa noloshiinu ku istaagayso oo la-aanteed nololi aanay idiin istaagayn warsuquuhum kuwaa sufahada ah masruufa oo fiihaa ay minhaa xoolahaa ka masruufa oo ka arsaaqa waksuuhum kana aratira oo aradka yacnii dharka uga gooya waquuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlaa hadal hadalka oo macruufa hagaagsan wabtalow imtixaama alyataamaa agoontii xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa guurkii oo qaangaadh ay noqdaan fa in aanastum haddaad ka aragtaan minhum iyaga rushdan hanuun iyo hagaag fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda u dhiiba markaa laba shardi baa la xusayoo annikaax waarushdu qaangaadh iyo inay hanuunsan yihiin oo ay hagaagsan yihiin oo hadduu qaangaadh yahay laakiin caqligiisu aanu ku fillayn oo aanu tashan karayn loo dhiibi maayo ilaa labadaa shardi la ysla helo culimmadu markaa waxay idhahdeen rushdigana diin ahaan iyo xagga adduunyada iyo talada xoolaha labadaba ruux hagaagsan waa inuu yahay oo waxa weeyaan quman marka fa in anastum webtalowdana culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu jirabayaa ama lagu imtixaamayaa dee xoolihii wax ka mida inta loo dhiibo ayaa wax la odhanayaa soo iibi ama waxaa soo qabo dee halkaasaa laga garan qof lexe jeclo leh oo xoolihiisa ilaashanaya inuu yahay iyo inuu meel kaga dhaqaaqayo imtixaanku waa ka ah wabtalow imtixaama alyatama kuwii agoonto ahaa xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa guurkii waa qaangaadhkii oo arrimo saddexa midkood dee waxa weeyaan qofkii inuu shan iyo toban jirsado in waxa weeyaan biyihii taranka uu arko in waxa weeyaan timihii hoose usoo baxaan xagga dumarkana caadadii waxa weeyaan ama xaydkii inay arkaan calaamadahaas baa calaamaadkii buluuqa noqon kara marka xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa guurka waa qaangaadhkii fa in aanastum haddaad ka aragtaan minhum iyaga rushdan hanuun iyo toosnaan fadfacuu dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda oo walaa taakuluuhaa xoolihii ha ka cunina israafan ay musrifiina xaal aad tihiin kuwa ka daadaadinaya oo ka beytimaalinaya oo xoolihii ku xadgudbaya wa bidaaran ay wa mubaadiriina iyo xaal aad tihiin kuwa ka degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan ood isleedahay intaanu kugu qaangaadhin ka gaadhsii oo ka cun labadaa sifo sinaba xoolahaa ku cunina idinkoo ka daadaadinaya iyo idinkoo kala degdegaya yaanu kugu qaangaadhine ka gaadhsii labada siyood sina ma bannaana in xoolaha agoonta lagu cuno waman axadka kaana ahaaday haniyan mid hodana falyastacfif ha dhowrsoonaado oo afka yuu saarin isagoo xoolihii agoonta u haya u hagaajinaya oo u daryeelaya hadduu hodan yahuunu u baahnayn ha u daayo yuu u dhowaanin waman axadka kaana ahaaday faqiiran mid caydhoo baahanna falyaakul ha ku cuno bilmacruufi wanaag si wanaaggeeda la yaqaano oo sida curfiga iyo caadada dadkaba waafaqsan ha kaga cuno isagoon ku xadgudbayn marka macruufka uu kaga cunayo waxay culimmadu ku tilmaameen in waxa weeyi dee calaa qadri xaajatihi kol hadduu xoolihii agoonta ka shaqaynayo faqiir baahanna uu yahay dee hadday u sinaato inuu xoolahooda intuu dayaco uu dhulkaa u shaqo tago iyo iyaga inuu shaqadoodiiyo xoolahooda u rogrogo labadaasi hadday u sinaadaan ka dhaqaaqi maaye wuu ka shaqaynayaa qadarka baahidiisana waa ka qaadanayaa isagoon ku xadgudbin culimmada qaarkood macruufka waxay ku xadeeyeen ujratulmithli isagoo kale meeshaasoo kale marka uu ka shaqaynayo wuxuu ka qaadan lahaa oo kale ayuu dee ka qaadanayaa si uu baahidiisa ugu buuxiyo alla waxau ihi fa idaa dafactum markaad u dhiibaysaan ilayhim agoontii amwaalahum xoolahooda oo idaadani waa darfun limaa yastaqbilu min azamaano idaa aradtum an tadfacuu ilayhim ilan kol haddaad u dhiibtaan markhaatiba ma hadhine waa in xilliga dafciga ishaadku u dhaco marka fa idaa dafactum marka aada u dhiibaysaan ay aradtum an tadfacuu aad doontaan inaad u dhiibtaan ilayhim iyaga agoontii amwaalahum xoolahoodii inaad gacanta ka gelisaan markaad doontaan iyagoo qaangaadh iyo hagaag bay isku darsaday fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda oo marag iyo markhaati u sameeya intii hadhow hadalka iman lahaa wa kafaa billaah allah ayaa idinku filan xasiiban ay muxaasiban xaal uu yahay rabbi mid wax xisaabiya ama xasiiban min jihati xisaabiye yacni xagga mid idin xisaabiya allah idinku filan oo mansuubka kafaa ka dambeeya waa tamyiis ama xaal labada midun wakafaa billaahi alle ayaa idinku filan xasiiban xagga mid idin xisaabiya ama xasiiban xaal uu yahay mid idin xisaabinaya rabbaa idinku filan wallahu aclam